qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa horay dowladda federaalka ugu barakiciyay dhulkii ay ku noolaayeen shakhsiyaad gaar ahna ka iibsatay ayaa beeniyey war dhowaan kasoo baxay wasiiro dowlaha wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka cabdiraxmaan al cadaala oo lahaa in dadka guryahooda laga barakiciyey ay dowladdu u samaysay dib u dejin dadkaas oo shir jira-eed ku qabtay magaalada muqdisho ayaa hadalka wasiir al cadaala ku tilmaamay mid wax kama jiraan ah oo lagu maran habaabinayo dadka waxay sheegeen in dhulkii iyaga laga xoogay laga iibsaday shakhsiyaad ka tirsan dowladda federaalka waxaa dhacay in tahbiid nalku sameeyey in nalku digtay oo la yidhi dadkaas la barakacshay waxaa la siiyey dibudejin waxaa la siiyey dhaqaale intaas waxaan caddaynaynaa inaan midna ka jirin waana la been abuurtay waa wasiirka iclaamka dood uu nin isaga difaacayey in uu annaga nagu galaafto oo been nagu abuurto wax habboon maaha meeshii aan sugaynay in dan guud laga dhigo dhulkaasina dad aan naqaanno oo mas-uuliyiin ah oo aan hebel iyo hebel iyo hebel dhihi karno magacoodana haddii loo baahdo dib aan kasoo sheegaynaa haddii ilaah yidhaahdo waxaan aragnaa in dhulkii danta guud annagana lakaga qaaday in la siiyey dadkaas dadkii masaakiinta ahaa oo meeshaas joogana been abuurkaas lagu sameeyey waxna qabta maahan cabashadeennaas ilaahayaan u gudubsannay dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa barakicin xoogan ku haysa dadka ku nool magaalada muqdisho iyadoona boosaskii ay lahayeen xoog ugu qaadatay mana jirto wax dib u dejin ah ee loo sameeyey dadkii laga xoogay boosaska